muddooyinkii dambe geyiga soomaalidu waxaa kusoo badanayay hadalhaynta amuuraha kalata gareeraha taasi oo sababta inay hoos u dhacdo tayada waxbarashada ubadka soomaaliyeed haddaynu si kale u dhigno waxyaabaha dadku ay sida weyn ay uga walaacsan yihiin ayaa ka mid ah furooyinka kaa oo sabab u noqda in caruurtu ay heli waayaan koriimada jacaylka hooyada iyo aabaha oo wada jira waxaana meesha ka baxa mustaqbalka iyo cayatinka wanaagsan ee ubadka waxaana sal ka bilaarsada jahliga oo caruurta waalidiintoodu ay kala tagaan badankooda ma helaan daryeel waalid oo aabbo iyo hooyo u dhammaystiran si looga baaqsado islamarkaana loo yareeyo xaaladaha kaleta gareerka iyo burburka familka ustaad maxamed faarax iyo hiba oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada tani jowhar ayaa ugu baaqaya waalidiintu inay ku dadaalaan inay si wanaagsan u barbaariyaan ubadkooda islamarkaana aqalgalkooda ay kaga shaqeeyaan in la helo maskax dhammaystiran oo maamuli karta reerka
biniaadan soomaalida waxay ku maamaadaa biniaadan afkiis caraa buuxisee qof maantay maxay ahaytoy wax walba baahi walboo jirto loo dhammaystiri karo ma jirto maalin maalin noloshu hoos waaye maalinna noloshu way ku siinee maalinna way kaa qaadanee mar walba in gabadhii iyo wiilkii labadii qof oo qoysku isla samaystay inay isla fahmaan arrintaas oy isku dhimirayaan oo isku dulqaataan oo waxyaabaha maxay ahaytoy qaar loo sabro oo ninkii sabro oo gabadhii sabarto taas ayaa lagu gaari karaa qoys dhisan taas ayaa looga hortegi karaa qoys burbursan sidoo kale bulshadana qeybaheeda kala duwan sida culamaa udiinka waaridiinta odayaasha dhaqanka dhammaan waxay ka qeyb qaadan karaan in qoysku dhisnaado waaridiinta waxay uga qeyb qaadan karaan inay gabar iyo wiil aada iyo aada loo tarabiyeeyey laga soo baaraan degay sidii dad loola dhaqmi lahaay sidii dad loola noolaa lahaa intaasoo dhan lasoo baray inay waalidka inay soo saaraan aqoonta inay kasoo dhisaan tarabiyada inay kasoo dhisaan waalidka taas ayaa waalidkay saaran tahay gabar diyaarsan oo wax walboo dabcan annaga dhaqanaa leenahay hadday ahaadeed gabdhaha waxyaabaha ay leeyihiin mas-uuliyaadka ay leeyihiin in gabadhii lasoo baroo kale hadday ahaleed xaafadii inkastoo qasab aysan ku ahayn waajibna aysan ku ahayn laakiin dhaqankeena soomaaliyeed inkastuu yahay gabadhii in lasoo baro cuntadii iyo wixii qaabkii loo sameyn lahaa iyo sidii xaaskeeda ay uqanac yacni sawjkeeda si ay u qanacsan lahayd si lamadana ninkii in lasoo baro mas-uuliyaadka saaran inuu waalidku soo baro aabbuhu inuu soo baro kusoo tarabiyeeyo waxa haddaan qofka lagu soo tarabiyeyn sidii mas-uuliyad loo qaadi lahay sidii maxay ahaydtoy reerkaas in loogu shaqeeyo loo baro tagtigareeyo loo ilaaliyo caruurtaas iyo marwadaas in loo ilaaliyo haddaan lagu soo tababarin horumar fiican furiinka horta inta badan habeenka ma laha labada qof horta calafkooda soo dhammaada laakiin waxaa mid loo ku yimaadaa ama dumarkoo ka yimaada ama raggoo ka yimaadaa hase ahaato dayacaada caruurta inta badan aabbaha ilmaha dayaco maahine hooyada ilmaheeda ma dayacdo hooyo ilmaheeda dayacayso hal iyo laba lee waayo maahine ma badna ma fahante marka anigan hiba ahaanteyda ilmo laygu dayacayaan haystaa alxamdulilah shukur dhexdaan u xirtay ilmahayga waan korsadaa guri kiraan deganahay alxamdulilah iskuul bay ii dhigtaan dugsi bay ii dhigtaan anigaana markaa hadda kaalintii hooyanimo iyo aabanimo kasoo baxa marka inta badan aabbaha dayaco caruurta waxaan dhihi lahaa horta awalan ninka inta oo ay isla socdaan ay maxaakuusha ay haasaabayaan ha ogaadaan micnaha ha fiiriyaan dabeicadiisa iyo dhaqankiisa sida ay ayaga ay micnaha reerkeena iyo dhaqankeenaba ay u ogaadaan ragga sidaas si lamida aan dhihi lahaa horta dumarka ha u ogaadaan hana ka fiirsadaano inta badan waxaana waa dhihi lahaa nin aan shaqaysanayninne maxaa kuu sheegaa dumarka ayagana yan guursanaan dhehelaa burbura ku imaana qoyskooda hadhow birka saaca damba arday badan ayaa waxbarashadoodii iyo koriimadoodii wanaagsanaa ku waayay kadib markii reerkooda uu burburay waxa ayna noqdeen kuwa xaalado kala duwan ugu nool gudaha magaalada tani jowhar